بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء ucir waman taraka rugnan qofkii rugni ka taga lam yaxilla min ixraamihi xalaal ka noqon maayo ixraamkiisa xataa yaatiya bihi ilaa uu rugniga la yimaad waman taraka waajiban qofkii waajib ka tagana laasimahu damu dhiig ayaa ku laasimaya waman taraka sunnatan qofkii sunno ka taga lam yalzamhu bitarkihaa shay-un ku laasimi maayo bitarkihaa ay bisababi tarkihaa sunnadaas ka tegiddeeda kuma laasimayo shay-un waxba wax ku laasimaya malahan qofkii sunno ka taga hadduu qofka rugni ka tago kama xalaal noqonayo ixraamkiisa ilaa uu rugnigaas la yimaado macnaha waxaa ku waajiba inuu rugniga la yimaado haddii rugnigaasi uu la imaan waayo qofkaasi xajkiisa saxiix noqon maayo shala waxaan soo marnay alwuquuf bicarafa qofkii ay dhaafto inuu xajinayo sanad dambe inuu xajinayo oo qadaa uu ku waajibayo haddii carafaad uu istaagi waayo alwuquuf bicarafaatna waa rugnun min arkaani اlxaj haddii marka qofka uu ka tago rugni xalaal noqon maayo min ixraamihi xataa yaأtiya bihi ilaa rugniga uu la yimaad rugniga kaaga dhici maayo inaad dhiig daadiso ama aad fidyo bixiso rugni kuma dhaco rugniga waxa keliya ee aad uga gudbi kartaa waa inaad la timaaddo waa inaad asiga la timaaddo sidaa unbaa cibaadadu kaaga ansixi kartaa hadduu qofka waajib ka tago waajibka waa la kabaa waxaa lagu kabayaa bilfidya in fidya uu bixiyo bimacnaa inuu dhiig daadiyo dhiigga la daadinaya maxaa loola jeedaa waa in wax la gowracaa loola jeedaa dhiigdaadinta waa in wax la gowraco taasaa waxay u noqonaysaa kabid waajibka uu ka tegey hadduu sunno ka tago ma dembaabayo wax ku waajibayo ku laasimayana ma jiraan shayguu ka tegay hadduu yahay shay sunno ah ma ahayn inuu ka tago waxaana wanaagsan in lagu dadaalo wixii sunnana filxaji laakiin haddana maca daalika hadduu ka tago mana dembaabayo dhiigna waajib kuma ahan qadaana ku laasimi maayo wax laga raba haba yaraatee ma jirto hadduu sunno ka tago qaala faslun waaldimaa'u alwaajibatu fi lixraami khamsatu ashyaa waaddimaa'u alwaajibatu dhiigagga waajibka ah fi lixraami ixraamka dhexdii khamsatu ashyaa waa shan shay waayo axaduhaa addamu lwaajib waa dhiigga waajibka ah oo ku waajibaya bitarki nusukin nusuga waxaa loola jeedaa waa dabxiga iyo gowraca waay sida sawaabka wa huwa cala tartiibi waana tartiibtan buu yidhi shaatun fain lam yajid hadduusan helin fa siyaamu casharati ayaamin alaatatin fi lxaji wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahlih dhiigga koowaad waa dhiigga ku waajibaya wax waajiba in laga tago shay qofka ku laasimayey inuu ka tago waxaa ku waajibaya dhiig dhiiggaasi waajibka shiikha uu ku sheegay raximahullah wuxuu yidhi waa cala tartiib macnaha fidyadii waay fidyadu waa cala tartiib marka koowaad waa inuu dhiig daadiyo macnaha waa inuu neef gowraco neef arya inuu gowraco uu sadaqaysto kuna sadaqaysto calaa fuqaraa'i maka fa in lam yajid hadduusan helin fa siyaamu cashrati ayaam ay fa calayhi waxaa dushiisa ah siyaamu cashrati ayaamin toban maalin soonkood alaatatin saddex maalmood fi lxaji xajka dhexdii ayuu soomayaa intuusan noqon wa sabcatin toddobana idaa rajaca ilaa ahlihi hadduu reerkiisa u noqdo ayuu soomayaa waxaa u daliila arrinkan qowlullaahi caza wajal faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum faman tamataca biاlcumrati ila alxaj fama staysara min alhadyi qofkii tamatuca biاlcumra ila alxaji waxaa dushiisa ah baa layidhi fama staysara min alhadyi wixii fududaaday hadyiya ayaa laga rabaa faman lam yajid qofkaanan hadyigaas heli karin فصيام ثلاثة أيام أي فعليه وحد دشيسا صيام ثلاثة أيام سدح مال سونكوذا في الحج حج كدحدي أسومي وسبعة يتضبوا إذا رجعتم هدي النقطان qofkaasi markaa wuxuu ka tegay nusugii laga rabay famastaysara min alhadi hadiga waa xowlihii la gowracayay haddii hadigaa uu waayo oo xoolihii uu gowrici lahaa ee ku waajibka aha inuu gowraco uu la imaan waayo waxaa ku waajibaya fidyadan fidyadan ugu horaysa yacnii fidyada oo ah hadduu yani inuu neef arya gowraco fain lam yajid fa siyaamu casharati ayaam ilaa aakhirihi wathaani midda labaad addamu lwaajibu waa dhiigga ku waajibaya buu yidhi bilxalqi watarafuh xiirid watarafuhi iyo nicmaysi iyo raaxaysi wa huwa cala takhyiiri damigaasna dhiiggaasna wuxuu yidhi waa cala takhyiir shaatun aw sawmu halaaثati ayaamin aw itasaduqu bihalaaثati aasucin calaa sittati masaakiin dhiig ku waajibaya bilxalqi aw watarafuh bilxaqi ay bisababi alxalqi waxyaabahan soo marna waxaa ka mid ah oo ka mid ahayd min maxduuraat alixraam xalqigu waa ka mid timaha in la xiiro fi lixraam waxaan soo marnay inay ka mid tahay min maxduuraat alixraam hadduu qofka ku dhaco wuxuu yidhi sheikhu raxmatullahi calayhi waa cala takhyiir cala takhyiir macnaheedu waa maxay qofkaasi khiyaar ayuu ku dul sugan yahay waxaa loo khiyaar gelinayaa inuu neef ariya gowraco hadduu waayo inuu saddex maalin soomo haddii kale inuu sadaqaysto saddex saac oo uu ku sadaqaysto calaa sittati masaakiin lix miskiin saddex saac lix miskiin haddii loo qaybiyo qofkii meeqaa ku soo aadaya nisfu saacaa ku soo aadaya marka miskiinkiiba waxaa la siinayaa nisfu saaca waana cala takhyiir ee ma ahan cala tartiib waa khiyaargelin waay midda hore uu la imaanayaa hadduu doono tan labaaduu la imaanaya hadduu doono midda saddexaaduu la imaanaya macnaheedu ma ahan inay waajib ku tahay inuu neef inuu gowraco hormariyo asoo neef awoodi kara ayuu inta iska dhaafuu saddex maalin soomaya asoo soomi kara ayuu wuxuu sadaqaysan karaa saddex saac wathaalithu midka saddexaadna waa addamu lwaajibu waa dhiigga waajibka ah biixsaarin oo ku waajibaya biixsaarin go'doomin darteed fayataxallalu wuu xalaal noqonayaa wayuhdii wuuna hadyi ayuu wuxuu u bixinayaa shaatan neef ariya addamu lwaajibu biixsaar alixsaar waa almanc waa diidmo waay waxaana loola jeedaa qofkii xajinayay ama cumraysanayay in laga manciyo inuu gaaro xaramka oo laga hor istaago sida nebiga sala allahu calayhi wasalam looga hor istaagay cumrada caama alxudaybiya ama sulxu alxudaybiya markii nebiga sala allahu calayh wasalam ay u diideen inuu cumraysto rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadigii uu waday wuxuu ku gowracay meeshii uu maraayey tintana waa ku xiirtay halkaasuuna ka noqday nebiga sala allahu calay wasalam asoon xaramka gaarin fayataxallalu marka waa xalaal noqonaya wayuhdii shaatan rina waa hadiyeynaya waa bixinaya waaraabicu midka afaraad addamu lwaajibu waa dhiigga waajibka ah ee ku waajibaya biqatli saydi ugaar dilideeda wa huwa cala takhyiir asiguna cala takhyiir buu ku sugan yahay qofkii ugaar dila camdan wa huwa muxrim dhiigaa ku waajibaya waana cala takhyiir in kaana saydu haddii ugaartu ay tahay mimaa lahu milun wax mili leh akhraja almila wuxuu bixinayaa wixii la mid ah oo min annacami nicmoolayda ka mid a ugaarta uu dilaa waxaa loo kala qaadayaa wax mili leh iyo waxaan mili lahayn bimacnaa xoolaha nicmoolayda saddexda nooca geela iyo ariga iyo lo-da ugaartaasi wax la mida inay jiraan ama aysa shabbahaan saddexda nicmoolayda inay jiraan iyo inaysan jirin ugaartan uu dilay haddii ay jiraan nicmoolayda mid ka mid ah ou shabbahayso ugaartaas ama ay ka dhaxayso yacni tashaabuh maxay noqonaysaa markaa waxay noqonaysaa ama laga rabaa inuu bixiyo ou sadaqaysto ama ou gowraco wax la mid ah ugaarta uu dilay ugaartaasi hadday geel shabbahdo geelaa laga rabaa hadday lo' shabbahdana lo'aa laga rabaa hadday ari shabbahdana aribaa laga rabaa waa mili haddaysan mili ahayn yacnii asagoo mili ah oo wax la mid ahaya ayaa haddana waxaa loo ogol yahay wixii la midka ahaa inuu qiimeeyo qiimahaas uu qiimeeyona uu raashin ku soo gado waa miduu shiiku leeyahay aw qawamahu ama waa qiimaynaya washtaraa wuxuu ku iibinayaa biqiimatihi qiimadiisa ayuu wuxuu ku iibinayaa طacaaman cunno ayuu ku iibinayaa watasadaqa bihi cunnadaas ayuu sadaqaysanaya waxa la qiimaynayo ma ugaarti la dilaybaa mase ugaarti la dilay wixii miligeeda ahayd oo min annacam ka mid ah waxa la qiimaynayo waa wixii la mid ahaa oo min annacam ka mid a maalan hadday ugaartan ay la mid tahay neef ariya neefkaas arigaa qiimaha uu joogo ayuu qiimaynayaa kadibna qiimahaas wuxuu ku soo gadayaa raashin raashinkaasuu sadaqaysanaya waa u bannaantaha macnaa waa cala alkhiyaar aw saama ama wuxuu soomayaa can kulli muddin mud walba beddelkii wuxuu ka soomayaa yowman maalin qiimihii ku laasimay ee raashinka lagu soo gadaayay raashinku dabcan waa waa cabiran yahay ama waa miisaaman yahay ama waa beegan yahay maalin walba ama yacnii mud walba oo raashinkaas ka mid a beddelkiisa maalin uu soomayaa haddii maalan raashinkaasi uu noqdo toban mud meeqa maalmood uu soomayaa toban maalin uu soomayaa hadduu yahay labaatan mud wuxuu soomayaa labaatan maalmood raashinkaasi xagguu ka yimid waa raashinkii lagu soo iibinayo ama lagu qiimaynaya lacagtii lagu qiimeeyey neefkaas ariga idan saddex xaaladood miduu doonuu samaynayaa hadduu qofkaasi qofka asoo muxrim ah uu ugaar dilo saddexdaa xaaladood goormay u furan tahay waa martay ugaartu leedahay mili qeydkaasay ku xidhan tahay ugaartu haddaysa mili lahayn shiiqaa keenaya laakiin ugaartu hadday leedahay wax la mid ah oo ka mida min bahiimati alancaam saddex xaaladood miduu doono qofku samaynayaa khiyaaruu leeyahay inuu bixiyo wax la mid ah oo miligii uu bixiyo u sadaqaysto fajazaau milu maa qatala min annacam milu maa qatala min annacam wixii uu dilay wax la mida oo min annacami ka tirsan annacam waa maxay waa nicmoolaydii haddii miligaasi uusan bixinayn inuu qiimeeyo miligii buu qiimaynayaa min annacam wixii ka mid ahaa ee ugaartaas u dhigmay ayuu qiimaynayaa qiimaheeda maalan waxay noqotay toddobaatan dollar maalan raashin uu ku soo gadayaa wuxuu u qaybinayaa masaakiintu u qaybinayaa watasadaqa bihi washtaraa biqiimatihi طacaaman watasadaqa bihi waana sadaqaysanaya waa xaaladda labaada u furan xaaladda saddexaada u furan waxaa waaye aw saama can kulli muddin yowman maalin walba mud bedelkii wuxuu soomayaa maalin ayuu soomaya mud walba bedelkiisa hal maalin ayuu soomayaa saddexdan xaaladood waa haddii uu mili leeyahay wain kaana saydu hadduu ugaartu ay tahay mimaa laa mila lahu waxaan mili lahayn hadday ka mid tahay waxyaabaha aan mili lahayn oo min bahiimati اlancaam wax u dhigma aysan jirin akhraja biqiimatihi wuxuu bixinayaa qiimihiisa oo طacaaman cunno ah aw saama ama wuu soomayaa can kulli muddin mud walba bedelkii wuxuu soomayaa yowman maalin ayuu soomaya tan waa laba xaaladood inuu qiimihii bixiyo oo raashinah ama mud walba bedelkiisa wuxuu soomayaa hal maalin ayuu soomayaa waalkhaamisu dhiigga shanaad addamu lwaajibu waa dhiigga ku waajibaya bilwad'i galmo waan soo marnay dhiigagan qayboba ka mida dhiigga galmada ku waajibaya waa soo marnay wa huwa cala tartiib waana tartiibtan buu yidhi tartiibta soo socota badanatun waa neef geelah fain lam yajidhaa hadduusan helin fabaqaratun waa neef lo-a fain lam yajidhaa hadduusan helin fasabcun min alghanam waa toddoba neef oo ariga ka mid a fain lam yajidhaa hadduusan helin qawama albadana wuxuu qiimaynayaa neefkii geelaha washtaraa biqiimatihaa qiimaheeda ayuu wuxuu ku soo gadayaa طacaaman cunno watasadaqa bihi cunnadaasuu sadaqaysanaya fain lam yajid hadduusan helin saama can kulli muddin mud walba wuxuu ka soomayaa yowman maalin mud walba bedelkii maalin uu soomaya mualifka raximahullah meelaha qaar wuxuu yidhi cala tartiib meelaha qaarna wuxuu yidhaahday cala takhyiir farqiga u dhexeeya cala takhyiir iyo cala tartiib cala takhyiir macnaheedu waa maxay khiyaaraad u leedahay midaad doontaad qaadanaysaa waa kala hormarin kartaa w laakiin cala tartiib macnaheedu waxa waay say u kala horeeyaan waa inaad u kala hormariso midda koowaadaad la imaanaysaa adoo midda hore heli kara tan labaad uma gudbi kartid tan labaad adoo heli kara midda saddexaad uma gudbi kartid markuu ku leeyahay cala tartiib sidaas uula jeedaa addamu lwaajibu bilwaط'i wuxuu yidhi wahuwa cala tartiib waa cala tartiib buu yidhaahda cala takhyiir ma ahan marka koowaad waxaa waajiba inuu badana bixiyo neef geela inuu gowraco hilibkiisana uu sadaqaysto fuqarada reer makana uu siiya ku waajiba fain lam yajidhaa hadduusan helin badana ma helin ow meeshaa muusan dhihin wuxuu ka cabiray fain lam yajidhaa maxaa yeele takhyiir ma eh waa tartiib waa inuu midda hore waayo marka uu gudbaayo midda labaad waxaa shardiya midda hore waa inuu waayo fain lam yajidhaa hadduusan helin fabaqaratun ay facalihi baqaratun waa neef lo-a fain lam yajidhaa hadduusan helin fasabcun min alghanam waxaa dushiisa ah toddobo ariga ka mid a fain lam yajidhaa hadduusan helin qawama albadana saddexdiibu waa waayey wuxuu qiimaynayaa neef geela washtaraa wuxuu soo iibsanayaa biqiimatihaa qiimaheeda oo طacaaman cunno ah markuu qiimeeyo neefka geelaah qiimaha uu joogo ayuu raashin ku soo iibinayaa watasadaqa bihi raashinkaasna waa sadaqaysanaya fain lam yajid hadduusan helin markaan lacagba ma haysto waxuu wax ku qiimeeyo ama wax ku soo gado raashin kusoo gadana ma haysto xoolihii lasoo sheegana ma hayo hadduu intaba helin saama can kulli muddin yowman mud walba wuxuu ka soomayaa maalin badanada ama neef geela inuu ku waajibaayo waa fadwadii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ayagaa sidaa fadwoodeen ninka xaaskiisa u galmooda wa huwa muxrim inay ku waajibayso badana ama neef geela inuu ku waajibayo waa fadwadii saxaabada ridwaanullaahi calayhim walaa yujzi'uhu alhadyu wala alicaamu walaa yujzi'uhu ma gudaya buu yidhi alhadyu hadiga wala alicaamu iyo quudinta intaba ilaa bilxarami ilaa xaramka dhexdii mooyaane markii la leeyahay hadyaa la bixinayaa oo xoolaa la gowracayaa ama raashina la sadaqaysanayaa meesha lagu bixinayo lagu sadaqaysanaya waa inay tahay fi lxaram wa yujzi'uhu waxaana ka gudaya buu yidhi an yasuuma inuu soomo xayu shaaa meeshuu doono inuu ku soomo soomka meeshuu doono uu ku soomi karaa laakiin raashinka la bixinayo iyo xoolaha la gowracayo waa fi lxaram walaa yajuusu ma bannaana qatlu saydi alxarami ugaarta xaramka in la dilo walaa qaطcu shajarihi iyo xaramka geedihiisa in la gooyo waalmuxillu waalmuxrimu fii dalika sawaa qofka xalaasha ah iyo midka muxrimka fii daalika arrinkaasi sawaa'un waa miday ku siman yihiin arrinkay ku siman yihiin waa maxay almuxillu waalmuxrim inaysan bannaanayn ugaarta xaramka in la dilo iyo geedaha xaramka in la jaro qof muxrimana looma ogola qof muxiloo xalaalana looma ogola labadaba looma ogola oo nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaas waa nahyey markuu ka hadlaya magaalada maka wuxuu yidhahda laa yunafaru sayduha walaa yucdadu shawkuha ama walaa yucdadu shajaruha geedkeeda lama gooyo ugaarteedana lama didiyo iska dhaaf in la dilay in la didiyo xataa ma bannaana arrintaasina waxaan loo ogolayn lilmuxrim waalmuxil labadaba waa ku siman yihiin qaybtan dambe ee maaragta ku saabsan inaysan bannaanayn in la dilo saydulxaram iyo geedaha xaramka in la jaro walaa qaطcu shajarihi waxaa laga hadlayaa waa geedaha iskood usoo baxa amaa geed qof uu beertay ama beeruu asigoo ku beertay filxaram way u bannaan tahay inuu midhaheeda gurto way u bannaan tahay geedkaas asiga uu beeray oo asiga uu tallaalay inuu gooyana waa u bannaan tahay laakiin wuxuu nebigu reebaya calayhi salaatu wasalaam waa geedaha magaalada maka ka soo baxa ayadoo markaa qofkaa goynaya ama raba inuu gooyo wax sababa uusan ku lahayn mana beeran geeduu tallaalay ma ahan beeruu asiga beertana ma ahan waa geed ilaahay subxaana wa tacaala uu soo saaray oo ka dhashay filxaram geedahaasi ma bannaano in la jaro oo nebigu waa nahiyey sala allahu calay wasalam ugaarta xaramka in la dido in la dilo iyo in la didiyana nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa reebay faqradaanu waxay u dambaysay maa yatacallaqu fii kitaabi alxaj kitaabu alxaj iyo waxyaabaha ku saabsan culummadu waxay yidhaahdaan xajka inuu qofka si dhaba oo xaqiiqo ah oo u fahmo waxay uga xihantahay inuu xajiyo waxay uga xihan tahay inuu xajiyo walidaalika masaa-isha xajka si walbood u barato oo nadariya waxbaa kaa qarsoonaanaya mar walba wixii maadan arag kama qaybgelin meelaha la sharaxaya maadan tegin inaad tasawur tahay waa kugu adag tahay walidaalika ibnu xasmin raxmat ullahi calayhi markuu masaa-isha xajka qaar ka mida ku gafay waxay yidhahdeen culammada qaar waxaa loogu cudur daarayaa inuusan xajin bay yidhahdeen khata iyo qaladka wuxuu uga yimid muusan xajin xajkuusan tegin qofka marka inuu xajiyo wax badanay u anfacaysaa waxaad arkaysaa qof aqoon leh oo cilmi leh oo markuu xajka tago dadkii caamadaah ee hore u xaji jireen uga aqoon badan yihiin acmaasha xajka oo la leeyahy halkaan ka soo baxay halkaan mar ilaan wax nadariyuu hayay meelihiina muusan tegin qofkan caamiga ah ee ku noqnoqday ee wax badan tegayna wixii oo dhanaa u tasawuran meelihii wax ka bilaamayeen iyo meeluhu ku dhammaanaya intaba waa ka warhayaa waxay sheegeen nin caalima oo waxaa la yidhi xajka kitaab ka alifay ayaa xajiyey markaasuu amaaji acmaashii xajka wax ka mida qalday dadkii xajinaya qof ka mid ah ayaa la hadlo wuxuu yidhi arrintaani aad samaysay sawaab ma ahan markuu la hadlayo uma fahamsana inuu yahay caalimkii kitaabkaas ka qoray filxaji ninkan la hadlaya wuxuu yidhi arrintaa aad samaysay sawaab ma ahan oo ninka la yidhahdo sheekh fulaana kitaab ka alifay arrintan waa ka hadlay wuxuuna sheegay inay qalad tahay sheekha kitaabka ka alifayaa waaye oo asiga xajinaya waaye waxaana u sheegaya qof soo akhristay kitaabkiisa ayaa wuxuu yidhi arrintan caalim fulaana sheegay inay qalad tahay aad samaynayso caalimka qaladka samaynayana waa asiga ninka kitaabka alifay masalada ka hadlana waa asiga waxay yidhahaan marka culammadu xajka fahamkiisu inta badan inuu qofka si fiican u fahmo waxuu ugu baahan yahay inuu xajiyo oo meelihii istaago oo carafaad tago mino tago musdelifa tago markii la dawaafayo dawaafka meeshuu ka bilaabmayo meeshuu ku dhammaanayo sacyiga meesha laga bilaabayo meesha marka ruclaynta lagu tegaayo inta caadi loo soconayo waxaasoo dhan waxay u baahan tahay inuu tadbiiq ahaan u sameeyo markaasuu si fiican wuxuu u fahmayaa acmaasha xajka haddana alxamdu lilah wax walba waa laga shaqeeyey oo qofka markuu xajinaayo meel walba waa la calaamadeeyey meesha qofka uu dawaafka ka bilaabayo leer cagaaraha ka shidan oo loogu talagalay bidaayatu dawaafa ku qoran waa ishaaraad fara badanaa jira qofku laakiin waa inuu ishaaraadka raacraaco sacyiga markuu samaynayo intuu ruclaynaayo xaday leedahay ayadana oo leerar midaba leh ayay ku xireen inta la ruclaynayo iyo inta caadi loo soconaayo intaba waa kala calaamadaysan yihiin calaa kulli xaal aadaa looga shaqeeyey laakiin inuu qofka si nadariya oo cilmi ahaan u ogaado waxaa ka saamayn badan oo uga aqoon badan markuu tadbiiq ku daro cilmi ahaanna u barto kadibna uu dabaqo oo uu la yimaado shaciiradan weyn ee ka mida min shacaa'ir alislaam kitaab ulxaj in shaa allahu tacaala berri waa muraajacadiisa wixii aan soo marnay ama masaa'ila iyo taqsiimaadkii sheikha raxmat ullahi calayh uu qeybiyey in la xasriyo la koobo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin